فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo wakhtigan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda itoobiya oo xasan gurguurta ku bahdishay addis ababa gurguurta oo caawa ku hoyanaya filla soomaaliya isagoo caraysan waxaad maqli doontaan xog ku aadan sida foosha xun ee gurguurta loola dhaqmay maraykanka oo duqayn ka dhacday degmada jilib ku dilay maxaabiis u dhalatay dalka kuuba war-saxaafadeed sawirro wata oo ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaan dhuwaxa idinkugu akhrin doonaa maamulka gobolka banaadir oo lagu eedeeyey inuu ku fashilmay howlihii loo igmaday islamarkaana uu ku mashquulay labiska dadka sida ay u nusqaamin lahaayeen waxaan idiin soo gudbi doonaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo weerar ku qaaday madaale ugaaska iyo nabadoonnada beesha ciroole ee shabeellaha hoose oo soo dhoweeyey howlgalkii ka dhacay xerada gordon ee lagu laayay saraakiil ka tirsanaa dowladda imaaraadka shir jara-id oo ay qabteen ayaan idiin soo gudbi doonaa dowladda federaalk oo sheegtay in sanadkan la qorsheynayay in soomaaliya laga soo saaro shidaalkii ugu horeeyey xog ku aadan goobta shidaalka laga soo saarayo iyo qorshaha dagaalada halkaasi ka soconaya ayaan idiin soo gudbi doonaa qodobada sidoo kale caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah dowladda federaalka ugu baaqday beesha macallinkii dhowaan muqdisho lagu dilay inay u dilaan wiil kale xildhibaan arrinkaasi ku baaqaya ayaan dhuuxa idinkugu haynaa العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa habeenimo axad ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay siddeedda bisha sideedaad sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada aan soo qabanno dowladda itoobiya ayaa xasan gurguurta waxa ay ku bahdishay addis ababa gurgurtay caawa wuxuu ku hoyaanayaa filla soomaaliya isagoo aad u caraysan diblomaasiyiin etoobiyaan ah ayaa xaqiijiyey in bahdil ay kula dhaqaaqeen xasan sheekh maxmuud iyo wafdigii uu hogaaminaya saacadii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada addis ababa iyagoona falkaas ku tilmaamay mid lagu sugayo ammaanka xarunta midooda afrika war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalk ayaa lagu sheegay in dowladda itoobiya ay bahdil kula dhaqaaqday wafdigii xasan gurguurte islamarkaana ay isku dayday in ay carqaladeyso in wafdiga uu ka qayb galo shirka addis ababa uga furmay madaxda ururka midooda afrika xasan gurguurte oo si xun loo ihaaneeyey ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho mas-uul ka tirsan dowladda itoobiya oo ka jawaabay eedeymaha loo jeediyey dowladdiisa ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee qaabilsan sugidda ammaanka xarunta midooda afrika ay ilaalada xasan gurgurta u diideen in ay hub la galaan gudaha xarunta taasina ay tahay shaqadooda war kale oo soo baxay ayaa sheegayay in xasan gurgurta iyo kaaliyayaashiisa lagu xanibay hotel ay ka deganaayeen addis ababa kadib muddo saacado ah oo ay ku jireen wax u eg xabsi dusha sare ka faydan gurgurta ayaa hadda ku sugan filla soomaaliya ee magaalada muqdisho isagoo si aada u caraysan iyadoona qaar ka mid ah xildhibaano iyo siyaasiyiin gurgurta hore ugu sheegay inuusan u safrin etoobiya ay hadda ku maadeysanayaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ka mid ah xildhibaanada gurgurta uga digay in uu aado dalka etoobiya isagoo aan wax maamuusa ka haysan ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya gurgurta ayaa markii uu tegaya dalka etoobiya waxaa soo dhoweeyey nin horey wasiirka maaliyadda u ahaa balse hadda ay etoobiya u magacooday guddoomiyaha bangi dalkaasi ka tirsan xitaa aan haynin xil wasiir intaa kadibna gurgurta wuxuu si toosa u aadayay shirka markii laga soo tagay in shirkan uusan lahayn muhiimad sidaa u sii weyn haddana dowladaha ay etoobiya isku dhacsan yihiin madaxdoodu goobtaasi ma aysan tagin sida masar iyo eritereya eritereya shirka midooda afrika ee addis ababa waxaa uga qayb galay siihayaha xilka safiirka etoobiya u fadhiya taasi waxay ka dhigan tahay in ay hoos u dhigtay ka qaybgalka shirka sababa la xidhiira khilaafka abey iyo afawarkii dhanka kale dowladda masar iyadana waxay u soo dirtay wufuud dalkeeda ka socda iyadoona taa beddelkeeda uu diiday cabdifataax al siisi inuu ka qayb galo shirkaas maadaama ay isku hayaan etoobiya arrima la xiriira dhanka webiga niil dowladda etoobiya oo bishii lasoo dhaafay heshiis ay ku qaadanayso badda soomaaliya la saxiixtay muuse biixi ayaa qaadaysaa tallaabooyin ay ku bahdilayso shaqaalaheeda ku sugan villa soomaaliya
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
maraykanka ayaa duqeyn ka dhacday degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe wuxuu ku dilay maxaabiis u dhalatay dalka kuuba war-saxaafadeed ayaa wuxuu ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasi oo wata sawiro islamarkaana looga hadlay duqeynta ka dhacday magaalada jilib iyo halka ay dowladda maraykanka la eegatay waxaa inoo aqrinaya maxamed cali aadan aad baad u mahadsantahay cabdisamed war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa looga hadlay duqeyn ay diyaaradaha dowladda maraykanka ka geysteen degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka halkaasoo ay ku dileen maxaabiis u dhalatay dalka kuuba oo ay gacanta ku hayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab qeybaha hore ee war-saxaafadeedka kasoo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu yiri taariikhdu markii ay ahayd shantii shacbaan kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada oo waafaqsaneed shan iyo tobankii febraayo laba kun afar iyo labaatanka saliibiyiinta maraykanka ayaa duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha daroonka ka geystay degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka iyagoo halkaasi ku dilay laba maxbuus oo kasoo jeeda wadanka kuuba oo ay gacanta ku hayeen mujaahidiinta qeybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale looga hadlay xilliga ay dhacday duqeynta lagu dilay laheystayaasha kuubaanka ah iyo sidoo kale xog ku saabsan xilligii gacanta lagu soo dhigay iyo halka laga soo qafaashay maxaabiistan u dhalatay dalka kuuba waxaana lagu yiri duqeynta oo dhacday xilli ay saacaddu ku beegneed lix saac oo saqdhexe ah ayaa beegsatay dhismo ku yaala degmada jilib oo lagu hayay maxaabiista kale ah asal hareera iyo lendi rodricos oo ay mujaahidiinta gacanta kusoo dhigeen laba-iyo tobankii abriil ee sanadkii laba kun sagaal iyo tobanka kadib howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen degmada mandheera oo ka mid a dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kenya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka ku sheegtay in duqeyntan khamiistii lasoo dhaafay lagu dilay maxaabiista u dhalatay dalka kuuba ee ku jiray gacanta mujaahidiinta ay mar kale bannaanka soo dhigayso heerka ay marayaan howlgallada quusta iyo qariska tuurnimada ah ee ay africom ka fulinayso soomaaliya iyo sida karti xumadooda iyo tayaxumada sirdoonkooda u horseeday dilka labadan maxbuus saliibiyiinta maraykanka ayaa si bareer ah u beegsanayay maxaabiistan dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waxa ayna weerarkani ka hor duqeeyeen laba goobood oo kale oo ay ku sugnaayeen ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka looga hadlay duqeynta ay diyaaradaha maraykanka ku dileen labada maxbuus ee u dhalatay wadanka kuuba ee dhowrka sano gacanta ugu jiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka kasoo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ku lifaaqnaa sawiro kuwaasoo ah mid ka mida maxaabiista kuubaanka ah ee lagu dilay duqeynta africom khamiistii lasoo dhaafay دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal weli isla maraynaa dowladda federaalka ayaa markii ugu horeysay sheegtay in sanadkan labada kun afar iyo labaatanka ay qorsheynayso dhammaadkiisa in soomaaliya ay kasoo saarto shidaal goobaha ay dowladda federaalku magacooday waxaa ka mid ah xeebta hobyo halkaasi oo bilihii lasoo dhaafay ay ka holcayeen dagaalo adag oo u dhexeeya ciidanka xarkada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda maraykanka oo wakiilatay qaar ka mid ah maleeshiyaadka baangaraafta iyo sidoo kale kuwa ka tirsan ciidanka dowladda federaalka dowladda maraykanka ayaa sanadii lasoo dhaafay waxa ay qorsheynaysay in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab laga durjiyo gobolada mudug iyo sidoo kale galgaduud si halkaasi ay u yimaadaan shirkado kuwaasi oo soo saara shidaalka dagaalada hadda halkaasi ka socda waa ay fashilmeen wasiirka batroolka ee dowladda federaalka ayaa ka hadlaya qorshaha shidaal baarista ta dhowaan waxaa gobolka ama maamulka galmudug booqasho ku tagay hay-adda shaqaalo ka socda hay-adda batroolka soomaaliyeed wacyi gelinaya dad deegaanka dadka degan ujeedada ugu weynna waxay ahayd waxaa la sameynaya wax la yidhaahdo environmental impact assessment oo ah shuruud laga rabo kambaniyada shidaalka qodaya inay sameeyaan si loo ilaaliyo badqabka deegaanka marka waa in lala tashadaa communitygii ama bulshadii ama shacabkii deegaanka deganaa in lala tashado inay qiimeyn sameeyaan inay wacyigelin sii sameeyaan horudhac ah in loo sheego waxa ku xigo arintaa kadibna de waa wixii la dhihi jiray td seismic in la bilaabo marka environmental impact assessmentigan wuxuu ka horeeyaa sahmin ta la yiraahda td-ga sahminada hadda marka la sameynayo waxaa la sameeya sida caadiga ah two d seismic wax la yidhaahdo two d seismiga marka la sameeya marka qodaalka la bilaabaya ka hor baa three d seismic la sameeyaa si daatadaas markii la turjumo kadib loo ogaado meesha ugu habboon qodaalka laga sameynayo marka inta aan la sameyn ka horna waa inaad yani deegaankii iyo badqabkiisii iyo wixii yani report laga sameeyo marka wacyigelintooda waxay ku salaysnayd ama ku saabsanayd in yacni deegaanka loo sii sheego in assessmentigii oo deegaanka la sameynaya ama qiimeyntii deegaanka waa runtii markii ugu horreysa waxay sameeyeen waxay la xiriireen maamulka degmada hobyo waxay la xiriireen deegaanka dadkii odayaasha ka ahaa iyo dadkii shacabkii wax hadda ka soo laabtay yani waxyaabaha qiimeynta marka la sameynaya waxyaabaha ugu weyn oo ka mida ugu muhiimsan waxaa waaye qodaalkaas la sameynayo ma keeni karaa inuu barakiciyo dadka deegaanka degan maadaama arinta innaga meesha qodaalka laga sameynaya ay tahay offshore ama badda gudaheeda taa saameyn kuma yeelanayo waxaa kaleeto la sameeya waxa la yidhaahdo baseline data gathering oo yacni batroolka marka la qodo badanaa waxaa dhacday in carbon dioxide emissions uu sii daayo marka waxaa la rabnaa inaan ka hortagno inaan yani uusan arrintaas aysan dhicin marka hadda sidai uu yahayna in lasoo qiimeeyo deegaanka guud ahaan marka arimahaas ayay meesha u tageen runtii shidaalka sidiisaba wuxuu leeyahay faces buu leeyahay ama wejiyo kala gedisan wejiga ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa exploration face exploration facekiyaa weli lagu jiraa oo dhammaanayo exploration face marka laga baxana waxaa waaye waxaa la gelayaa production facekii oo waxsoo saarkii waxaasaa la gelayaa exploration facekii meeshii ugu dambaysaa hadda la taagan yahay 3d-ga badanaa shidaalka wuxuu ku jiraa wax la yidhaahdo waxa celiyo oo cruudka ama shidaalka ceeriinka ah waxa celiyo waxaa la yidhaahdaa rock rock source marka 3d-gaas wuxuu tilmaamayaa meesha ugu habboon ee laga duleelin karo ilaan meel meeshii uu ku badnaa haddaadan ka duleelinin waa batroolka aad soo qaadayso oo shidaalka aad yacni soo process garaynayso wuu yaraana marka 3d-ga wax kale ma aha wuxuu ka horeeyaa drilling inta aanan saarid intaan la samayn toddobada xirmo waa xeebaha dee annaga ilaa hadda inkastoo puntland dhinacaas iyo somaliland iyo aanan samaynin seismigi inta kaleeto waxaa waaye laba boqol iyo konton xirmo ayaa soomaaliya badda keliya ay leedahay marka aaday u badan yihiin blocska waddanka ka jiro inta hadda aan waxaynay waa toddoba xirmo waaye may hobyo keliya kuma aadano waxay ku aadan yihiin ilaa south ilaa jubbaland waa saddex xirmo oo ah dhanka galmudug laba xirmo oo ah dhanka maamulka southwest laba xirmo oo ah jubbaland marka toddobadaas waa inta la qorshaha degsan ee heshiiska aan ku wada galnay kamaniga qodaayo contractiga aan la galnay waxa waaye drillinka inuu bilowdo kwaararka saddexaad ama kwaararka ugu dambeeya labada kun iyo labaatan iyo afartan ugu dambeysa ama saddexda bilooda ka horeyso wax dib u dhac waa imaan karaa way weydiisan karaan in extension la siiyo laakiin sida qorshaha uu yahay hadda oo work planka wasaaradda iyo kambaniga ay ku heshiiyeen waxa waaye saddexda bilood oo ugu dambeysay in la bilaabo berri waxaa nooga qorshaa hadda waa arkaysaa in yacni la dagaalankii shabaab uu si xowli ah uu ku socdo waa arkaysaa in deyn cafiskii uu dhacay waa arkaysaa waxyaabo badan oo horumaray inay xukuumadda iyo dowladdaba ay sameeyeen marka waxaan isleeyahay dee amniga markii si buuxda oo gacanta loogu gacanta dowladda iyo ummadda soomaalida usoo galo shabaab meesha laga saaro waxaan isleeyahay in markaas ay bilaabaysay aan bilaabi doono inaan bixinno aan ka fikirno qaabkii loo bixin lahaa xirmooyinka beriga ku yaallo
سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد barnaamijka dhow waxaa waraysiiyada ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa ugaaska iyo nabadoonada beesha ciroole ayaa waxa ay soo dhoweeyeen howlgalkii ka dhacayay xerada gordon ee lagu laayay saraakiil ka tirsanaa dowladda imaaraadka shir jaraayada ay qabteen waa kuwan iyagoo bogaadinaya weerarkaas fariinna u diraya imaaraadka iyo xasan gurgurte بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله الحمد لله ما هذا الضمان إلهي بأسكله انت كذب هذا قاتن إلهي وإن واحد كحوله قرآنك ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين معناها دقرت مانتا إن وسعته أو أي سودولياش إن وسودولين kuwa kufaarta caddaanka ah iyo kuwa midowga ah iyo kuwa majuusiga dhammaantood ayaa waxay yihiin duulaan qaldan oo binu aadan aan lagu qaadin laakiin mar kasta waxaa noo hiiliya allah subxaanahu wa tacaala annaga geeska bariga afrika haddii aanu nahay waxaa ina soo weeraray gaal oo dhan kow waxaa nagu soo duulay maraykanka waa tii lagu laayay maraykan hilbiis lagu jirjiiday oo si xun looga galay mar labaad waa tii haddana ay weeraradii ay soo qaadeen siyaasadda ahaa tababaro iyo saraakiil kala duwan soo dirsatay imaaraadka waxaa ilaahay mahaddiisa loo soo diray bariga afrika haddana waxaa gacanta mujaahidiinta uu ku baxay nimankii ugu sarreeyey tababarayaasha saraakiisha madaxda howlwane- howlwadeennada dhammaan waxay ku baaba'een haddana muqdisho ay ku baaba'een marka waxaa mahad ilaahay ah dhagar kasta ay noo maleegaan ilaahay waa mid uu ku jibinayo waxaana loo soo adeegsaday ninkii la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud markii la soo adeegsaday xasan sheekh maxamuud oo yidhi fase one iyo fase two iyo fase three baan gelayaa oo soomaali baan soo afjarayaa muslimiinteedii iyo muwaaxidiinteedii waxay noqotay fase one asaga ayaa ku sigtay asagoo ordaayo oo argagaxsan oo cararayo tii labaad waa midda asaga ku dhaawacmay adduunka la geeyey meel kasta lagu tuuray ciidankiisana ku baaba'ay saraakiil iyo saanadii waxba aan u harin ku asagana ku dhaawacmay ahayd mid saddexaad haddeer oo soo qaadeen waxaan rajaynaynaa inuu ku baktiyo ilaaha idinkiis marka een waxaad ogaataan annagu kuwii lasoo gaadgaadaya amase laiska sirsiranayay ma nihin siyaasad kastana waxaan u- aan u taaganahay dhuunta midda uu wado oo xasan sheekha maanta oo daraad uu bulshada muslimka uu ka gadayay oo uu dhahaya muuse biixi aniga shuqul kuma lihi iyo cumar geele een, ismaaciil cumar geele shuqul kuma lahan aan nin kale shuqul ku leh ma lahan muuse biixi ayaa gatay een, een, baddi tii uu ku lahaa markii la weydiiyey layidhi safiirka etoobiya wuxuu joogaa een, muqdisho een, ciidamada etoobiya dalkay joogaan ma ka saartad la yidhi isdhegatiraaye bulshada muslimka ee soomaaliyeed baan la hadlayaa bulshada muslimka ee soomaaliyeed waxaan leeyahay ninkii shalay idan lahaa waaye ninka aniga muxuu iisoo mari waaye ninkaas u maray waa tii uu lahaa oo qarsoodsanaya markii dambena waa tii uu ku soo diray waan la dagaalaynaa oo saasaan yeelaynaa warkii asaga ah oo beenta oo nin walba caaqila dhegaysanaya maanta waa ka fashilan yahay bannaankuu taagan yahay madaxweynaha waxaa lala yaabanaa etoobiya cod la ahay Een, waxa ay la jooga safiirkeedii waxa ay la jooga ciidankeedii waxaan qaataa amarkeedii colna waa nahay bulshaduu ka gadaya maanta wuxuu taagan yahay col baa nahay diyaaradahaas ma soo degi karaan sidii loo lahaa maanta wuxuu taagan yahay waxaan la joogaa abey axmed oo u ah asaga dabadhilif الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي أياكم حسن نعمة ونسيسي وكما حسن حقيقة دي إماراتك oo lagu- oo macnaha xaradaas oo gordan oo istababarka dadkan ka heeshi oo saa dhawaasin oo dha- macnaha dhammaynta usmeeshi laga dhamaashi oo dadka niminka oo saraakiisha ah ilaa toddoba iyo toban ilaa kasii badan oo meeshi laga galay ninka geesiga oo mujaahidiinta ah oo mustafa oo macnaha k- oo kafulusi istishaadida xaqiiqdii barnaamijka ka haddii un an noqdayaasha beesha iyadoos aan dhawaashna iyadoon aan ka faraxsagna xaqiiqdii weli isoo mudunuuban waa la siiysi aragtidana mee ka gabnaay alxamdulilaah ilaahay oo nicmad atay maanaa meeshatay ka dhiidiya ka mahadsan imaaraadka liig oo meesha nagu gali oo macnaha imaaraadka oo nimanka ku qaa'imiinta agya oo in oo muslimiinta ama soomaaliya oo qardaamada un wadan oo khiyaanada ka socdan oo dabadhelfida agyan oo agyan macnaha nimin oo saraakiil agya ilaa toddoba iyo toban i dadka badan in meesha ka dha- laga baaba'asa oo baktaagso meesha lunka taba xaqiiqdii iidoosaan dhawaashna iidoon anka faraxsagna harada atay goordan anka meesha oo ka baaba'da haddii una agna dhammaan macnaha beesha oo roola iidoosaan dhawaashna iidoon anka faraxsagna xaqiiqdii gaal kasta oo siska daya in oo saagala ama haqardaamo isku socdo oo saagala soomaaliya oo sala gala oo dhib ku wada lala socda Eh, imaaraadka qaa'imiinta akow macnaha iskaraskada muddo badanba etoobiya meel naaradoo la hirinuween laakiin dhagarta sow mujaahidiinta ku warqabaan iyadoo macnaha xogan ka yeeshaan saas dartees mujaahidka oo meesha galay iyo inti la halmaasho oo mustafa gaalada taymore oo macnaha saraakiisha laga xusuugi iyada macnaha ilaahay oo ka mahadsan ilaahay oon suunka mahadnagna inta dembooshna mee suun shaagnahay in laga maqanyo inta harti maba harnaba haddii ka beesid waaya in la daba surinyo oo raadkasoo meeshii hore haddii laga qaaday meeshii kale lawadin loo warqaba atay higaa suunka bana iyadoonan ka faraxsan meesha markii badda saa saxiixkadii barnaamijka akee ka tabay markii dambe markii saxiixa saa qaadeen tii oo murtad xasan sheekh iyo kulli macnaha xasan sheekh oo jeedasi oo eri eh, dowladda ba- etoobiya heshiis lama nihin Da- da- dekedana mase- masaa gasha mase koykata aba tii usa jeedasi awudi oo dadka marhabaabaskadi xaqiiqdii si oo goonaag meel loo ogaaday xasan sheekh in barnaamijka uslug ku luubi oo badda walsaagadii mu- muuse biixi ee, barnaamijka ka isoo isla wadaan oo xaqiiqdii la ogaaday soomaalida macnaha iska meelay laga wada noole weli siyaasadda meeshii la maraysh lagu warqaba barnaamijka ka insha allah daraad markaad etoobiya seedi oo kale mee ka dhiidaay dhabarjab oo xoog leh oo ka dhihi mee ka mid agaay meeshiis dhigaas oo saga dhawaash lafadka ahey oo lanka seeraan madaxweyne muse abiy axmed meesulun diryaay lan oo macnaha us dhigaas uguun oo ka hooseesh wasiir mis walsaas oo sulun diri xaqiiqdii waa usun eed baan ka farxasunowi magarada boli laga jeeda ba maga farax ma- ma warqaba dhibka akay macnaha waa ka dhihi dhabarjabag akay ka dhihi Eh, sida us macnaha lagu maamul hesho meesha ka idaati in us madaxweyne uguun oo qaain agi oo lan oo haqardaamashiisa islaamka agi oo macnaha eh, soomaaliya agi waa meesha ka idaati oo walba usan maamulhaysna oo ta- etoobiya maamulhaysto oo abiy axmed maamulhaysto soomaaliba sidaad dhammaan gobolada oo meesiran oo maamul goboleeda oo kale dhammaan abiy axmed oo hooseedayshaan oo meel ka idaay hadda daraad oo kale meel laga wacyaay nimanka oo gedo dhammaan meel laga wada wacyaay tu- de- gudoomiyaalka degmada dhammaan abiy axmed oo waci xasan sheekh haddii us murtad akay murtad bagaada haddii us maamulhaysh abiy axmed mee un waci oo luun wadi addisababa marka caddeen mee agaay in waddanka etoobiya maamulhaysto oo un maamulhaysa murtad xasan sheekh xasan sheekh base hooseeda abi axmed oo etoobiya se hooseeda xaqiiqda ma agnahay niminka oo hadda oo ka baxen maalin hor eh, gedo oo maamul gobole dhammaan de- guddoomiyaasha lungoori etoobiya amar saa ka ahaadeen waana saa nagaden markay soomaaliya haddii agna xaqiiqda waxyaabaha meesha ku socdaan wal salfiirsidkada ma ag wal macna maanta gaag oo ilaa silistarkada ma ag meesifinaay in oo barnaamijka akay oo layska araga oo si kooban luunku wada hadala qobashada atay oo nimanka akow oo saas oo barnaamijka akay oo saas suubusayshaan walaa suubusayshaan meesha wal jara mile dowlada jarta haddii lasiiri beena lasii shaagay dowlad haddii jarto dowlad islaamka oo jarta walaa kan la shaagays waa wal dal- dabadilifyaal ag oo on socdaan abiy axmed iyo adisaba maamulka ka socdaan ma dowlad una nuu yaasho oo meesha soomaaliya in yaasho milcidii oo murtidiin akow ka tashadaysta on lin una horba maga tashan hadda kadib masaga tashatin ilaa idinkaas howlgalkii imaaraadka carabta oo saraakiisheeda lagu dilay magaalada muqdisho gaar ahaan harada gooldan aad baan u soo dhoweyneynaa ka oday ahaan ka beel ahaan aad baan u soo dhoweyneynaa sidaa odayaashii ugu horreeyey ay u sheegeen waa howlgal ilaahay subxaana wa tacaala oo waafajiyey een, mujaahidkii oo ilaahay subxaana wa tacaala meeshaas inuu galo ilaahay oo u qorsheeyeyna siduu ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay ayaa howlgalkii u fuliyey aadna waa ugu hambalyeyneynaa mustafa ilaahay qiyaamahan allah u shafeeco shahaadadana allah ka cagbalo waa nin labaatan iyo toddoba jir ah sida lagu sheegay waa nin qaali ah gaaladana meesha waxa uu baktiyey nin ilaahay agtiis raqiiska ah ayagana agtooda aadi qaali aad qaali uga ah ayaa meesha ugu baktiyey oo toddoba iyo toban qofood oo saraakiil ay ku sheegayaan iyo rag badan oo dhaawac ka soo gaaray ha ogaadaan horta marka hore fariinaan u diraynaa imaaraad ha ahaadaan etoobiya ha ahaadaan waxay aaminsiyiin dhammaantooda soomaaliya in ay gacantooda ku jirto nimin oo lasoo gatay oo hogaamiye kooxeedyaal ah aan lagu sheegi karin madaxweyne niman lagu sheegi karin oo sheekhsiyaad lagu sheego oona waddankoodii aan ku hadli karin dadkoodii aan u danqan karin amaamiir kale aan qaadan karin wixii tala ah la siiyo keliya ay qaadanayaan niminkaas inay wax ku soo gadayaan aad u buunibuuninayaan raggii oo etoobiya oo waxa sheegayaan ama imaaraadka ay soo qorsheeyaan oo fulinayo habeen iyo maalin oo u taagan waxay u dhasheen soomaali waayo meelka lagama keenin waa dadkii oo dalkan u dhashay waayo horta dadka asigaabaa ka soo horeeya ninkii sarkaalkan oo dunidao dhan soo baabi'iyey muslimiinta oo maanta muqdisho oo ku cunay baa idinka soo horeeya horta taas ku soo dhowaadaan leenahay gaalada oo waddankaas soo haminayso ama nimankaas dabadhilfayaasha aad u buunbuuninayso u qiimaynayso annaga agteena qiimo kuma lahan madaxweynenimo kuma sheegayno waddan inay haystaan kuma sheegayno hal magaalo iskuma gudbi karaan nimanka ayaga horta qorshaha soo degayaan idin been abuurin yaan idin been sheegin horta saasaan leenahay howlgaasa saasaan usoo dhoweynana haddaan nahay odayaasha beesha ee roole ilaahay aan ku mahadsan mujaahidiintuna insha allahu tacaala oo jawaabtii oo deg dega la rabay ayay bixiyeen beelahooda ansaartana insha allahu tacaala way garab taagan yihiin hadday ahaan lahayd hadafka oo la wado hadda jihaadka ah naf iyo maalba way garab taagan yihiin horena waan u ballanqaadnay waan u sheegnay haddana waan u sheegaynaa waana diyaarsan yahay gaalo kasta iyo murtadiin isusoo garabbahaystaan mujaahidiintu ayuun daday leeyihiin soomaali baa maanta taagan oo qabaa'iladeedii oo ansaar ah kulligooda wada taagan naf iyo maalna u diyaarsan yihiin insha allahu tacaala dal oo maanta la yeelan doono ma jiri doono oo gaalo oo gacanteeda ka dhici doono بسم الله الحمد لله ولي المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أولا waxaan leenahay howlgalka ka dhacay harada lagu tababaraya ciidamada murtadiinta oo nimanka imaaraadka tababarayeen saraakiishoodii meesha ay joogeen walaalka meesha istishaadada ku galay waxaan leenahay horta awalan ilaahay ha ka aqbalo waxaa waaye way naga farxiyeen muslimiinta guud bay ka farxiyeen siduu ilaahay qur-aankiis tilmaamay wayashfi suduura qowmin muuminiin dadka muuminiinta laabyaalkoodii baa ilaahay ka farxiyey ayagaana sabab ilaahay ugu dhigay ilaahay baana ku mahadsan ayagana ilaahay ha ka aqbalo sidii laga rabay baana u dhacday alxamdu lilaah alxamdu lilaah maxaa yeelay cimaaraadka in badan baa loo digay ilaahay baa ku mahadsan aad baan ugu faraxsannahay walaalka istishaadada ku galay oo iqmaasiga ku galayna ilaahay ha barakeeyo xaqiiqdii katiibatul istishaadiya waxaan leenahay weligooda ilaahay ha barakeeyo cimrigooda ilaahay ha dheereeyo khayrkooda ilaahay ha badiyo wallaahi ciidan ilaahay ma hoojinayo la hazama jeyshun fiihi istishaadiyun nin istishaadi ciidan ku dhex jiro ilaahay ma hoojinayo biidni illaahi tacaala haddaan nahay ummadda muslimka oo soomaaliyeed dhammaantayni maanta karaama ma jirto ilaa karaama alla kacabsiga karaama ah iyo ina ilaahay dartiis loo dhinto dhammaanteyn inaa istishaadi noqon baan ilaahay ka rajaynayna insha allah arrinkaas horta aad baan usoo dhaweynaynaa midda kale ninka la yidhaahdo xasan gurguurte laba weji ku hadla daraadna uu dhahayo etoobiya ma arki karo bad ma siinayno haddana haddana shir looga yeerayo socdo bad anagaa bixinayna noo yimaada uu marna uu leeyahay maxay tahay xaqiiqdii taasi waa iska caddahay waa wixii horey u dhacay adduunka haddana wuu dhacaya xilligii asaaba rasuulullahi ay joogeen murtadiinta noocan ay ahaayeen musallama u galayaan qaarkood way soo waa lasoo qabanaya waa soo islaamaya ama way soo dhiibayaan haddana way laabanayaan dad badan baa lagu arkay xaqiiqdii ninkaasi waa nin mabda'a haysta maaha waa murtad murtadna waana noqosho wuu laga yaqaanaa inuu codkiisii mar isbabedelo marba meel u socdo waa lagu yaqaanaa muslimiinta soomaaliyana waxba uma dhimi doono weligooda murtadiin way joogeen muslimiintana ilaahay maqrigooda waa ka kaafinaya haddana ilaahay wuu naga kaafinaya biidni illaahi tacaala intay joogaan dad saalixiin ah muuminiin ah awliyaa u raxmaan ah kaasi warkiisa waa intaasi oo macno weyn ma lahan waa dabadhilif amaa dekadda zayla oo etoobiya soo sheegatay haddaan ka hadalno etoobiya waa dowlad nasaaro ah dhulkaana weligeed ay sheegan jirtay xataa kacbada duminteeda inta ka hor isku dayday siduu ilaahay qur-aankiis ku tilmaamay alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiil rabbigeyna siduu ku sameeyey asaabulfiil waa la ogyahay qur-aankiisu nooga tilmaamay ilaahay wuu halaagay haddana etoobiya waxay rabtaa soomaaliya wayba yar tahaye kacbada inay ku dushay rabtaa muslimiinta ay si guud ugu socotaa laakiin biidni illaahi zayla waa difaacu lkacba kacbada meesha laga difaaci doono wey oo hadday ilaahay noocidna biidni illaahi tacaala qolada ugu horeysa inaan noqonaan rabnaa waana soomaalina way isku dhaaraysay intii muuminiin ah inay zayla ay ka difaacda nasaarada etoobiya anagana haddaan naha naqabiyada odayaasha namber kow inaan ka noqonaa ilaahay ka rajaynana biidni illaahi tacaala zayla waa dhul taariikh leh islaamka xaggiis oo waxa weeye aad taariikhdiisa ay u fog tahay meeshaasoo taariikhdaasi saas u weyn ay islaamka gudihiisa ay ku leedahay maanta nasaarada etoobiya inay murtadiinta Mu- muuse bici iyo xasan murtad u gacangeliyaan abadaa ma dhici doonto biidni illaahi tacaala waxaa ka soo horeeya seef biidni illaahi tacaala meeshaasi se- etoobiya hadday imaato seefteeda yaysan ka yaraanin annagana haddaan nahay dadka muslimiinta soomaaliyeed geeska afrika jooga annagana saafahaynii baan la diyaarnahay biidni illaahi tacaala waxa weeye ninkii ilaahay guusha siiyana waa la arki doonaa annagoo naf nagu jirto oo nool nahay xay nahay haddaan nahay ummadda muslimka soomaaliyeed oo geeska afrika ku nool biidni illaahi kacbada etoobiyaan ku duuli maayo oo kama duuli doono annagoo nafta nagu jirto oo nool nahay haddaan nahay noqobadii qabaa'ilka soomaaliyeed oo ummadda muslimka ka hadlayaan afkoodii annagoo nafta nagu jirto nool nahay qabaa'ilkaynina garabkayna taagan yihiin oo muslimiin ah oo sa- ansaar yihiin insha allahu ma dhici doonto ummaddan muslimka oo soomaaliyeed in la gumaysto oo etoobiya ay madaxa ka qabsato kadibna kacbadeeda kacbadooda u gudubta biidni illaahi arrinkaas ma dhici doonaan leenahay arrinkaas waxaan ka taagannahay dhiig naftayna ka soo horeyso inaan- inay go'do waxaan ka taagannahay maalkayni dhammaan inaan weyno biidni illaahi maal iyo naf baan duldhigaynaa arrinkaas intaasi baan ka leenahay ama nimanka murtadiinta oo waxa weeye ee muuse bixiil iyo xasan gurgurta la yidhaahdo kuwaasi waxaan leenahay ummadda muslimka soomaaliyeed ha ku kadsoomina waad u jeedaan sadar muuqda su-aal ka dhan baa la yidhahda warkooda wuu idin cadyahay ninka nimankaasi waxa waaye ninka muuse bixi la yidhahdo waad u- asiga- waad maqlaysaa markii lo- madaxweynaha etoobiya ii yeerayo mar hal mar waan ku martaqaadaynaa kaalib baa igu yiri markii asiga yiri waan orday anigoo si haleela u ordayo buu yiri anigoo si haleela u ordayo sidii nin oo u yeeray nin aad u qiimo leh islaamka gudihiisa qiimo ku leh oo kale u yeeray oo kale asigana islaam uu sheeganaya wuxuuna leeyahay madaxweynihii etoobiya baa ii yeerayo anoo aad u ordayo baan a- aad ugu faraxsan baan aan u tegay oo si xaleel aan u ordaayo uu leeyahay maxaa yeelay maxaa lo- waxa loogu yeeray muxuu yahay majana loogu yeeray muxuu nin murtad ah nin gaal ah khabiis ah oo waxa weeye amnaa ulqiraatati walkhanaasiira baa u yeeray markaasaa leeyahay anoo aad u ordaayo baan u tegey xaqiiqdii ninkaasi waa nin aad u liita nin aad iyo aad u liita ummadda muslimka soomaaliyeed ninkaasi waxa waxa weeye waxaan leenahay ha ku kadsoomina oo khaasatan reer hargeysa kaasi waxaa idiin roon oo aad waxa waaye idinka maanta sharaf iyo ciza idiin ah inaad dishaan oo dhulka ku jiidaan qofuraha muslimiintana aad u diidaan gabarta mu- eh, asaga qabana aad ka furtaan hadday eh, muslimad ay tahay reer hargeysa ay tahay taasi baan idinku baaqayna haddaad tihiin reer hargeysa ama ninka la yidhahdo xasan gurgurta ummadda muslimka ku nool magaalada muqdisho waxa weye dad aad iyo aad baahadooda u weyna muslimiin ah weye xaqiiqdii haddaad ilaahay ku xiran tihiin oo muuminiinna wada tihiin inta reer muqdisho meesha ay eh, ku nool wallahi waad ku filan tihiin xasan gurgurta iyo inta asaga ku xareeraysanoo gaalo ah waad ku filan tihiin xataa adduunka oo dhan muslimiinta waad ugu filan tihiin kuwaasi murtadiinta iyo kuwa nasaarada oo meesha jooga xasan gurgurta ilaalinaya gabar iyo wiilba haddaad ku wada dhaqaaqdaan waad ku filan tihiin baan idin leenahay war sida ugu dhaqsiyaha badan iskaga qabta ilaahayna nasrigiisa wuu diyaar mar haddii ficil la muujiyo ilaahay nasrigiisa diyaar waay siduu qur-aanka ilaahay ku tilmaamay in tansurullaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum haddaad ilaahay u gargaartaan ilaahay wuu idin gargaaraya ummadda muslimka ku dhow hareeraha nimanka ay joogaan waxaan leenahay ficilka ugu horeeya muujiya walaalihiina mujaahidiinta saadiqiintaba idin daba ta- em, idin garab taagane intaasin baan leenahay anagana haddaan nahay ogaasiinta iyo naqiibyada dee anaga dad ma- waxa way ka maqan manihiin saaxaadka waan taagannahay naf i maal baana duldhigaynaa biidni illaahi tacaala zayla waa la isku arki doonaa oo biidni illah meesha noo ballan ah waa halkaas etoobiya hadday timaado ayadoo aan imaanin baanba ilaahay ka rajaynanaa inuu nasri weyn ilaahayna siiyo ayadaba fadhigaada looga tego xaqiiqda islaamka kii xukumay weeye kisre iyo qaysar oo sheeganayaan boqornimada adduunka anaga haysana nimankii dhahayay waa islaamka dadkii xukumaya gacanta soo geliyey weye anaga adduunyo agtayna qiimo kuma lahan haddaad idinka degadaan qabsanaynayo boqorka adduunka noqonayna aad leedihiin boqorka kisir baa dha- taajkiisii amiirulmuminiin cumar ushiisa ku ged- een, saas ugu ugu gadgadiyey asagoo dan aan ka lahayn oo weliba kani fidno weeye maalkan waxa weeye een, sida cadaaladda ah inaan u qiiban ilaahay hana waafajiya asagoo ilaahay ka baryay An- haddaan nahay dadka mujaah- eh, dadka mujaahidiin iyo waxa weeye gab- qaba- qabaa'ilka ansaarta anaga agtayna qiimo kuma lahan maal adduunyo iyo adduunyada idinka aad raadinaysaan anaga ilaahay la kulankiisaan agtayna qaali ka yahay biidni illaahi sidaasana ilaahay ka rajaynana inaan ilaahay kula kulugno idinkana gacmahayna idinku cadaabno ama soo hogaansantaano sida waxa waye ruum iyo kis- eh, faris u soo hogaansameen oo islaamka loogu maamulay inaan idinka maamulnaan baan rabnaa biidni illaahi tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullah سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaan markaan isla soo gaarnay dowladda federaalka ayaa beesha macalinkii dhowaan magaalada muqdisho looga dilay waxa ay ugu baaqday in ay u argudaan islamarkaana ay dilaan ninkii dilka geystay walaalkiisa xildhibaan khaliif oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa yidhi waxaan beesheeda ugu baaqayaa in ay dilaan ninka la dhashay dilaaga kadibna wadahadal halkaasi laga galo hadalka xildhibaanka ayaa waxaa loo arkay in uu horinayo dagaal beeleed hor leh kaasi oo dhex mara qaar ka mid a qabaa'ilada soomaaliyeed waxaan rabaa oo kale inaan beeshii eh, aan ka dhashay ama aan matalayey eh, laga dilay marxuumka aan ugu baaqo inay aasaan meydka Eh, waxaana loo aasayaa waxa weeye eh, meyd bannaan kuu yaallo oo aad leedahay eh, waxbaan eh, maaragta ku sugayaa cadaalad ma dhacayso luul baa weli bannaanka taallo oo dh- carunkeedii socdaa oo cid u hiilisay aanay jirin oo cadaalad u hiilisay aanay jirin marka adigu dee inaad hadal aan laga hoos qaadaynin meel la taagnaato ma qabo haddee lagaama laandheeraysne tallaab qaad oo wiilkii wiil u dil saasaan af ballaaran ku leeyahay asagii haddaad weydo walaalkii la dhashay u dil ka bacdaa la wada hadlayaa meydkana ha la aaso فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada aan soo qabanno maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu ku fashilmay howlihii loo egmaday islamarkaana uu ku mashquulay labiska dadka siday u nusqaamin lahaayeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo lagu magacaabo xildhibaan caraaye ayaa weerar ku qaaday madaale wuxuuna sheegay in howlihii madaale loo egmaday oo ay ka mid tahay in bulaacadaha magaalada muqdisho uu ka nadiifiyey iyo goobaha wasakhda ah uu ka mashquulay taa beddelkeedana uu ku mashquulay dadweynaha sida ay labiskooda u faragashan lahaayeen waa kan isagoo ka hadlaya arrimahan waxay ummadda soomaaliyeed gaf ku ah in dhallinyarada iyo dadka magaaladan ku nool in labiskoodii maalinba qayb la jaro oo la dhaho koofiya ma qaadan kartaan Een, taasuna waxaan u aragnaa inay tahay fashilin lagu wado shacabka soomaaliyeed maamul gobolka banaadir haddii la rabo inuu wax qabto waxaa horyaala hortamin ama priorities u ah gobolkan banaadir waxyaabo badan oo ka qaldan oo ay ka mid yihiin sida aan ognahay shantii febraayo waxaa banaanbaxyo oo isku soo baxay shacabka ganacsadaha ee ku ganacsada suuqa bakaaraha ayagoo ka cabanaya lacaga xad dhaaf ah oo aan sharci ahayn oo laga qaado shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatadoodii waxay hureen dhaqaalahoodii ayagoo xaalado xun ku jira taas beddelkeedu waxyaabihii ay xaqa u lahaayeen ma aysan helin inay helaan daryeel caafimaad inay helaan waxbarasho taasi waxaa ka sii liidata oo gobolka banaadir la rabay inuu ka hadlo maalin walba waxaa gubta suuqyada een, magaaladan muqdisho ma jirto ilaa iyo hadda een, waxyaabo analysis ah ama uu dabagal uu sameeyey maamul gobolka banaadir waxyaabaha sababahay ganacsadaha oo suuqyadooda iyo hantidooda dabeeleyso ayadoo sidaas laga sugayo maamulka gobolka banaadir inuu ku mashquulo ama oo howshiisuba ayna qabto inuu labiska dadkan uu maalinba qayb ka qabto wax sharci ah ma ahan xaqna uma lahan maamul gobolka banaadir inuu ka hadlo dhallinyarada iyo dadka magaaladan jooga u dhow koofiya ma qaadan kartaan waxaa sharci ah dhallinyarada koofiyadaha wato marka ay meelaha amniga marayaan ama jakboontiyada inay kor u qaadaan laga hubiyo isla markaasuna ay shalibiskoodii sii qaataan ay socdaan waxaan leenahay een, dowladda qeybaheeda kala duwan waxaan leenahay maamulka gobolka banaadir waa ujeednaa siduu ugu fashilmay shaqooyinkii loo idmaday wuxuu ku mashquulayaa maanta inuu iska dawareejiyo ama uu dadka soomaaliyeed ee magaaladan ku nool madbaqay marna waa inuu laamiyada ku qololo'di oo ayadoonan si sharci ahaynin oo saas ku shaqeeya laga aamuso maalin walbana cabasho laga yahay laamiyadii waxaan ognahay in bulaacadihii iyo waxyaabihii la raba inuu ka shaqeeyo shaqadii lagaa sugaya waxay ahayd inaad dadkan u shaqeyso ee ma ahayn inaad dadkan ku soo jeesato هم إخوة رعوني بحب dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي